Qoysaskan oo ku nool kaamka Ifyaa Caqiro xaafadda Buundaweyn laanta doonka ee magaalada Beledweyne ayaa xilligan wajahaya xaalado bani'aadamnimo iyadoo fooda inagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan. Xaaladaha nololeed oo ay wajahayaan qoysaskan ayaa waxaa ka mid ah raashin la'aan, hoy la'aan, biyo la'aan, iyagoo u baahan in la gacan siiyo sidii ay u heli lahaayeen raashinka noocyadiisa kala duwan si ay uga afuraan uguna suxurtaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Guddoomiyaha kaamka Ifyaa Caqiro xaafadda Buundaweyn laanta doonka ee magaalada Beledweyne Maxamed Maxamed Qowey ayaa raadiyo Baalula uga waramay xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaskan.
kaamka Ifyaa Caqiro waan ku dhibaataysannahay waxaa jooga agoon waxaa joogo cammo waxaa joogta masaakiin oo danyar ah oon hooy haysanin oo ilaahay waa kuu ron yahay kaniini maanta hal kaniini waxaan ku gadanna hataa aanan haysanin marka arrinkaas afar warkiisa heekaas ka bax cawadu maanta qararafsi la soo leeyahay ma la soo helaa ma la soo ogaa wax wax usashada kara dab usashada karana naguma jiro hawiyadahaas samafalka waxaan ka cudsanaynaa annaga oo dhibaataysan oo kaamkaas joogno hooy haysanin biyo macaysanin baad aan ku haysanin alla xaggiisa wax iskaga baryoohayno hay-adahaas waxaan ka codsanaynaa in walaalahayna ay noo soo gurmadaano oo dhibaatadayna ayna arkaano oo kaamamka oo diriskayna eh oo ilaahay waa kuu roon yahaye sida wanaagsan iyo sidii sharafta leh wax lagu siinaayo oo annagana aan meesha ku dhibaataysannahay sida sharafta leh sidaas wax lagu siinayo annagana sharaftaas wax nalagu siiyo waa ku hooygaanka nagu xun dhibaatadaa gaajaa nagu hayso ilaahay waa ku rafaad xoogana meesha aan ku qabnaa samafalka hay-adaha waxaan ka rabnaa aan ka cusanaynaa si degdeg leh in wax noola soo gaaraan bisha rabadaanne wax walbaba waa iskaga baahannahay waxaan u baahannahay timir waxaan u baahannahay raashiin waxaan u baahannahay wixin ku afur lahayn mana awoodna mana haysanno mana awoodna mana haysanno qaar ka mid ah qoysaskan ayaa raadiyo beerulaal u sheegay in aysan haysanin wax ay ku gutaan bisha barakeysan ee ramadaan iyagoo maamulka degmada beledweyne iyo hay-adaha samafalayaasha ka codsaday inay wax soo gaarsiiyaan magaceygu waa salaado waxaan ka mid ahay kaamka ifyaa caqiro ee dadka masaakiimanka ah oo ku noolaay oo maanta maaragtaaye barakac iyo dad walaalo ahoo maanta maaragtaaye ijaar iska bixi karin intaba e ku baahan oo ku dhibaataysan bishii barakeysneed rabadaan fooda kusoo hayso aan waxba haysanin aan maxay aheedee iska xamaalata e xamaalkiina maanta suuquu iska adag yahay intaba waxaan u baahannahay walaalaha muslimiinta iyo hay-adaha samafalka waxaan u baahnaa in laga taakuleeyo iyo waxaan ku afurno oon ku suxuurano intaba naloo siiyo anigoo isumay xuseen maxamed kaamka degan if iyo caaqiro qaado waxaa u baahannahay guryo maadaama uu roobna soo haayo waxaa u baahannahay hooyga inaa noolaga hagaajiyo afur suxuurtii adduunkii qoysaskan ayaa isugu jira haween caruur agooma ah odayaal iyo kuwa araggala islamarkaana aan awoodin inay iibsadaan waxyaabaha aas-aasiga u ah bisha barakeysan ee ramadaan